qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada ayaa kadib markii xeerkan la ansixiyey waxay ka muujiyeen salowg iyagoo tilmaamay in miisaanka uu xeerku leeyahay shaqada laga rabo in lagu qabto iyo ahmiyadda uu u leeyahay gobollada iyo degmooyinka kala duwan iyo xilliyada doorashooyinka ee soo fool kale intaasi marka la eego ay qabyo badani ku jirto loona baahan yahay in laga fiirsado qabyada xeerka ku jirta xildhibaan axmed ducaale bulaale ayaa ka mid ah xildhibaanada aqalka wakiilada ee aan ku qanacsanayn ansixinta xeerkan horta marka hore xeerku waxa weeye marka laga yimaado distoorka xeerka ismaamulka gobolladii degmahu waa xeerka ugu muhiimsan waddanka dhammaan xeer soo baxaya waayo waa xeer lagu maamulayo gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka siday u dhayin waa xeer lagu maamulayo sidaa awgeed wuxuu u baahan yahay xeerku in caatada iyo weydaba laga ilaaliyo oo xeerkaasuu noqdo xeer shiris hadday tahay maamulkiisa hadday tahay dhaqaalaha degmooyinka gobolada ku maamulayo hadday tahay resourcekiisa hadday tahay waxaasoo dhan weyn weyn weyn weyn xeerkaas u yeeshaa anigu xeerkaas inuu tayada intaa laga xambaarsan yahay iigama ay muuqan waxaa kaloo iyana muhiim ahayd marka xeerka doodiisu socoto ama laga jawaabayo sida shirguddoonka u daadihiyo waxay ku xidhan tahay marka xildhibaanada afkaaraha ku kala duwanaan karaan aragtiyaha ku kala duwanaan karaan laakiin cidda la rabo inay afkaaraha xildhibaanada midayso isku dubarido daadiiso waa shirguddoonka salowga ugu weyna shirguddoonku iga muuqda dhinaca kale xildhibaan xaashi xuseen caabi oo ka mida golaha wakiilada somalilan ayaa difaacay xeerkan isagoo oo sheegay in xeer kasta iyo wax kasta oo bini aadamku sameeyo haddii laga eega dhinaca dhaliisha uu dhaliil yeelanayo horta xeerkan waxa weeye waa xeer muhiim ah golahana wuxuu la yaalay muddo gaadhaysa laba sannadood ayuu golaha la yaalay xeerkan waa xeerkii lagu maamulayey maxaan dhahay dee gobolladii degmooyinka lagu maamulayey doorashooyin baa maxaan dhahay dee soo socda specially maxaan dhahay xagga dee deegaanada marka saluug badna deegaanada waa ka jiraa guddiyadan jooga maanta maxaan dhahay waynu ka warhaynaayoo dee in badan baa maxaan dhahay la dhaliilay oo meel aan lagu dhaliilaynin haba yaraatee maxaan dhahay ma jirto golayaasha deegaanada marka waa muhiim horta in xeerku maxaan dhahay uu soo baxo oo aynu maxaan dhahay ka jawaabno yacni dadweynaha maxaan dhahay aragtidooda taas horta waa qodob weeye qodobka labaad ma odhanayno marnaba maxaan dhahay xeerku boqolkiiba boqol waa sax odhanayno xeerarkeennoo dhami dhaliil way wada leeyihiin laakiin dhaliisha marba maxaan dhahay dee waxa weeye waa la sixi karaa oo xeerka inta lasoo saaro ayaa wixii maxaan dhahay ku jira dee maaha maxaan dhahay kitaab qur-aan oo munazala waxa weeye waynu hagaajin karaa waynu maxaan dhahay inoo wixii madmadoowa ku jiraa waynu maxaan dhahay ka saari karaa oo dee mar walba kaabis yaa iyo isbedel baynu xeerarkeennoo dhan ku sameyn xagga tirada xildhibaanada golayaasha deegaanka miyaa la dhimay waa hargeysa toddobiyi toban baa laga dhigay maxaan dhahay waxa weeye muxuu hargeysa ok shan iyo labaatan bay ahayn marka hore ilaa sideed baa maxaan dhahay la dhimay burco waxaa laga dhigay maxaan dhahay saddex iyo toban oo waxa weeye burco iyo iyo shan gobol saddex iyo toban baa laga dhigay haa waa la wada dhimay dhammaantood kuwa maxaan dhahay siida ah sagaal baa laga dhigay diidana toddobaa laga dhigay sidaasaanu maxaan taa tirada waxaa ku jiray qodob odhanayay maamuuska waxaa laga daayay xildhibaanada oo maayarka iyo ku-xigeenka ama fulinta uunbaa maamuus leh taasi imika maxaa taa maya xeerka la baasgareeyey hadda golahaya ka baxay de maamuuska waa lagu soo celiyey xildhibaanadii la dooran mar haddii la dooranayo laakiin waxaa uun dooda ahayd aynu ninka guurtida iyo iyo kuwakiilada iyo kadegaanka aynu kala bixino oo aynu aynu magaca kala bedela laakiin xasaanadii waa la soo ceshay qodobka xasaanadii waa marka maxaa la odhanaya isaga kii gola deegaan ahaa miyaa magac u bixisa
waxaa loo odhanayaa muxuu ahaa consular baa loo odhanayaa ama xubin maxaan ahay deegaan
marka ereyga xildhibaan laguma isticmaali karo
khadar maxamed cakuule v o a hargeysa